qaar ka mid ah ganacsatada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadlay sida ugu wanaagsan ay shacabka ku dhisan karaan wadooyinka si loo qurxiyo bilicda iyo horumarka deegaanka iyagoo soo hadal qaaday dayactirada ka socda wadooyinka qaar ee magaalooyinka maamul goboleedyada gaar ahaan magaalada baledweyne oo si isilqaan ay u dhisanayaan shacabka halkaasi ku nool waxayna sidoo kale hay-adaha maamulka hirshabeelle iyo qurbajoogta ugu baaqeen in laga qayb qaato dib udhiska wadooyinka magaalada jowhar oo burburka muuqda sababto ah wadada laamiga aan ku ganacsanno hanti wadaag jowhar ma aragteen se u taallo dadweyne waxaan ka codsanaynaa kiina ugu yara cirbadda wareejinaya kiina ugu roon inaa iskaalmaysataan oo ka fariisataan oo loo istaago or bulsha u istaaga oo ganacsatada gobolshabeellaha dhexe shirkadaha hay-adaha ishee maxaan ku raha qurba joogta waxaan ka codsanaynaa in waddadan waa ku rafaadna ganacsiga dhan walbo mootooyinka waa gudoomayaan baabuurta halisa ku jiraan qaaba waxu soo gashanaa la-anahay waxaan idinka codsanaynaa waddadan saa uga shaqay lahayn dad asa dalkiisa dhisto dadka gobolada kale aan kama seerno anaga aan dhisanno aan istaagno reerjohor reerjohor hal istaaga hal istaaga raxmatullahi barakaatu anigu cabdullahi calroble ka mid ah ganacsatada jowhar waxaan baaqu dirayaa ganacsatada iyo shacabka iyo in weliba qof dadkii wax ka geysan karo waddadan jiidka maalintii afar afar laad saac mootooyina ku gudoomaan hooyooyinku way ku kala jabaan ilmihii way ku rafaadeen badeecadihii way ku daataan marka ummadda soomaaliyeed waxaan wacyigelinaynaa khaasatan reerjohar ganacsatada iyo dhan weliba hay-adaha iyo shirkadaha inay waddadan gacmaha aan isqabsanno anaga iskeen aan u dhisanno dadka soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa meeshaan inaan anaga iskeen aan u dhisanno ganacsatada gacanta ay isqabsato oo si iskeen aan u dhisanno meeshaan hadduu leeyahay insha allah waxyaabaha ka mid ah duruufaha kale waxaa ka mid ah waa dhaba burburka dhabiyo ebre eh iyo wadooyinkii oo naga xiran marka saas ajligeed waxyaabahan kuleeta masaa'ibtan socoto waxaa keeni kara waxyaaba aan gacantana ku kaysanay cumar cali degan degmada jowhar kana mid ee ganacsatada ku dhaqan degmada jowhar ganacsatada iyo dadweynaha waxaan u sheegi lahaa in aan wadooyinka aan dhisanno dadkiiba noo imaan karaan annagkan alaabma degsan karno oo dadkii maalin walba jaaja ka gudoomaysa waddada islaan uur ah cunuga yariiska rafaadaan ku qabnaa qurbajoogta reer juhar iyo ganacsatada iyo shacabka inay isqabsadaan ee waddooyinka ay dhistaan waa arkan reer hiiraanse ay u dhistaan waddooyinkooda waa annaka ma ka xumin markee ma naga hanti badno ma naga siyaasad badno waxaan sheegayaa ganacsatada iyo shacabka in aan ku soo baraarugno in aan waddada dhisanno burburkii dalka ka dhacay ayaa inta badan saameyn lixaad leh ku yeeshay waddooyinka muhiimkuwaa isku xarka deegaanada gobolkan hirshabeellaha dhexe inkastoo maamulka hirshabeelle ay dayactireen qaarkood haddana waxaa jira codsiyo ay gudbinayaan ganacsatada iyo shacabka jowhar oo ku aadan dayactirka iyo dhismaha waddooyinka caasimada hirshabeelle ee jowhar